isla wararka cudurkaasi corona ayaanu ku jirnaaye dalka sweden oo ka mid ah wadamada cudurkaasi uu faraha baan ku hayay ama dad badan ay u dhinteen ayaa waxaa jira buuq ka dhashay hadal laga baahiyey telefishin ku yaala dalkaasi kaa oo ahaa in soomaalidu aysan aqoon kombyuutarada sidaasi awgeedna ardaydooda ama caruurtooda ardaydaha aysan ka faa'iidaysan karin barnaamijyada la wada ee dhanka onlineka ama internetka lagu barayo ardaydii iskuullada laga xiray si looga hortago caabuqa ama yiraahde cudurka coronavirus horeyna waxaa u jirtay hadalhayn ahayd in soomaali badan ay cudurkaas u dhimatay isla dalkaasi sababo la xiriira iyagoo aan u hogaansamaynin awaamiirta ee dhakhaatiirta soo jeedinayaan ee ku saabsan sidii looga hortegi lahaa cudurkaasi haddaba warbixin ayaan idin haynaa hase yeeshee aan ku hormarno codka laga baahiyey telefishinka iyo waxa uu ahaa
ma sahlana maamulidda kombyuutar aan abid horey loo isticmaalin gaar ahaan haddii uu qofku ummi yahay waxaa jirta arday oo inta nagu soo noqday na yidhi kombyuutarada waa cilladaysan yihiin oo waxba kuma jiraan dad badan baa mashiinkan u baran ayay leedahay kombyuutarku waa jaban yahay waxay ka wadaan marka uu isxiro xitaa ma furi karaan ayay ola jeedaan waxay tv-ga s v t atusaysaa kombyuutarkii oo xiran oo furis oo keliya u baahan
haddaba hadalkaasi ayaa waxaa ka falceliyey soomaali badan oo arrintaasi ka carooday iyaga oo sheegay in warkaasi uusan sax ahayn warkaasi waxaa nooga soo diray halkaasi weriye maxamed xaaji xuseen
tv-ga s v t ee dalkan ayaa xalay wuxuu warkiisa kusoo qaatay in soomaali badan ay dib ugu soo laabtaan iskuullada kadib markii wadankan sweden oo aan weli lahan daraabin laga dhaqangeliya hanaanka loo yaqaano kala duruga bulshada oo dadka lagu amray inay guryahooda wax ku bartaan dadkan kombyuutarada soo celinaya ayay dhibaato ka haysataa sida uu sheegay isticmaalka kombyuutarka maadaama ay yihiin ummi dhagax xidhan oo aan waxna qorin waxna akhrin haddaba si aanu arrintan wax badan uga ogaano ayaanu la xiriirnay khadarshaane oo ka mid a macallimiinta magaalada gothemburg waxaana hordhignay su-aasha ku saabsan waxa gaarka ah ee uu iskuulka ka qabto maxamed waa mahadsan tahay saad sheegtay waxaan ka shaqeeya iskuul ka mid ah iskuullada magaalada gothemburg oo ah iskuul dadka waaweyn sideed iyo toban jirka ka weyn ee wadanka soo galay dhowaan soo galay qaxoontinimada ku yimid ayaanu barnaa waxaan barnaa kombyuutarka anigaana qaabilsan marka de kombyuutarkana laba qaybood buu u qaybsamaa waa hardware iyo software marka anaga markasta dadka waxaanu barnaa softwareka laakiin waxaa jira dad aan intaana aqoon laakiin raba inay bartaan qaabka kombyuutarka uu shaqeeyo marka kuwaasna maxaa tole iyagana waanu barnaa waa gartay sida haddaba u aragtay warkan s v t ee sheegaya inaysan soomaali badani kombyuutarka isticmaali karin waa run waa arkay warbixintaas horta telefishinka wadankan uu sii daayey uu leeyahay soomaali badan ayaan baran ama aqoonin qaabka kombyuutarka loo isticmaalo arintaas siday u dhigayaan ma aha boqolkii boqolna sax maaha runna maaha dadka idiin yimaada caadiyan ee aan aqoonta u lahayn asaasiyaadka kombyuutarka ma soomaalida ayaa gaar ugu badan annaga waxna loo keenaa dad badan oo kala duwan oo ay soomaali ku jirto waxaan aaminsanahay soomaalidu waa lambarka ugu yar ee kombyuutarada aan aqoonin marka loo barbardhigo qomiyadaha kale marka anigu waxaan u arkaa warbixintaas inay tahay warbixin dhinac ka raran berihii ugu dambeyna dee saad la socoto waxaad moodaa idaacadaha iyo maaragtay warbaahinta dalkan sweden inay ceel shidaala ka heleen soomaalida marka markasta ay rabaan inay dhinaca khaldan ay bulshada kale ay ka tusaan gruubkee ugu badan waa dumar markii wadankoodii joogeen aan helin jaanis ay wax ku bartaan markay sweden yimaadeenna guursaday kadibna caruur dhalay marka gabadhu markay cunug dhasho dee wadanka sweden hal sanaa loo diraa gurigeedoo ladhahdaa joog gurigaaga ilmahaaga yar xanaanayso ma jiraan qowmiyaad kale oo soomaalida uga liita dhanka adeegsiga kombyuutarka balse aan diiradda la saarin dhanka saxaafadda ha way jirtaa qowmiyado kale oo kaga liita soomaalida kombyuutarka dhallinyarada soomaalida ah kombyuutarka aad iyo aad buugu fiicayn marka loo barbardhigo dhallinyarada kale ee adduunka kale ka yimaada ee qaxoontiga wadanka ku yimaada soomaalidu aad bay ugu fiicayn weli ma arkin qof soomaaliya oo dhallinyaro ah oo la ileeyahay qofkan hoose beyska kombyuutarka beyskiisa hoose bar ama maxaa la dhahda aasaaska kombyuutarka bar ma arkin laakiin qowmiyadaha kale ee aan soomaalida ahayn waxaaba ugu badanba waa dhalinyaradooda oo aan aqoon marka dadkooda waaweynna de waad iska garan kartaa markaa soomaalidu kombyuutarka aad bay ugu fiican tahay dhalinyarada soomaaliduna aad bay ugu fiican yihiin marka loo barbardhigo dhalinyarada kale ee adduunka dacaladeeda ka timaada ee wadanka sweden qaxootinimo ku timaada soomaalidu aad bay ugu fiican yihiin waata aad baad umahadsanta